wanaagsan qodobada wararka caawa aad dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya oo ka hadlay arrimaha garsoorka iyo cadaaladda ee dalka dowladda khatar oo cambaaraysay weerarkii ismidaaminta ahaa ee ka dhacay shalay xere lagu diiwaangelinayay askar ka mid noqon doona ciidanka xoogga dalka baarlamaanka puntland oo digniin adag u diray xukuumadda madaxweyne deni warna ka soo saaray wasiiradii uu dhaariyey qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku dhagaysan doontaan wararkeenna caawa inta ay baxayaan
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
waxaad hesheen qodobadii wararkeenna ugu waaweynaa haatanna warkii dunida oo dhan ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya mudane xamse cabdi barre ayaa ka hadlay arrimaha garsoorka iyo cadaaladda mar uu maanta shir guddoominayay shir looga hadlayay arrimaha garsoorka oo ay yeesheen guddi hoosaadyada golaha wasiirada ee xukuumadda soomaaliya ra-isul wasaaruhu waxa uu sheegay in muhiim ay tahay in garsoorka iyo cadaaladda soomaaliya sare loo qaado si markaasi looga badbaado in dalku mar kale burbur uu galo
waxaa u dumay cadaalad darro iyo garsoor xumo waxyaabo fara badan oo iskaashada u dumay ha yeeshee qeyb weyn ayay ka ahayd meel walba oo dhibaato ka jirtana inta faraha badan cadaalad darraa ka jirta ee keenta oo sababta dowladaha specially marka haddii aan rabno inaan toosnana oo wax waliba inoo hagaagana waa inaynu cadaaladda iyo garsoorka oo dabcan kala weyn oo arrimaha dee cadaaladdu aada ba u weyn iyo in dadka loo garsooro oo loo garsooro iyadana muhiim waaye labadaas arrimoodba in xal laga gaaro waaye haddaan rabno inaan haddaan rabno inaan maaragtay dib u soo noolaano marka cadaaladdu sidaasayaan gaar uga soo saarnay iyo garsoorka sidaasaan amniga uga soo dhex saarnay saasay tiir gaar ah ayay u noqotay halkan marka waxaa fadhiyay hay-adihii ay labadaasi taataabanayeen iyo hay-addii liid garaynaysay ee arrintaas xukuumadda u qaabilsanayd oo ah wasaaradda cadaaladda waa la review garayaa waa laga doodaa wixii lagu dari karaa lagu daraa wax marka bislaaday oo laba heer soo maray oo looga soo dooday haddii uu sharci ahaa xeer ahaa iyo haddii uu idea kale ahaa intaba ayaa golaha wasiirada marxaladda saddexaad loo gudbiyaa marka waa shaqo isdaba taalla oo kulligeed iswada kaa iskaabaysa oo qeybta hore ee farsamo ka soo bilaabata ee soo marta qeybtaas dhexe ee political level iyo ugu dambaysta oo ah golihii weynihii golo weynihii wasiirada oo dee siyaasiyiin ah marka haddii in loo codeeyo ay mudato haddii in la mariyo ay u baahan tahay halkaasaa la mariyaa marka intaa waxaan raba un inaan aan aan ka siiyo dulmar guud oo ku saabsan tiirkan
baarlamaanka dowlad goboleedka puntland ayaa digniin adag u diray xukuumadda madaxweyne deni waxaana dhinaca kale ay war ka soo saareen wasiiradii la magacaabay kadibna la dhaariyey ee uu magacaabay madaxweynaha puntland mudane siciid cabdulaahi deni maxamed xuseen dheere ayaa warkan ka soo diray garowe
inuu maxkamadii sare golaa hor keeno annagaa tahaydi ku garab taagan gudoomiyaha golaha wakiilada dowlada puntland cabdirashiid yuusuf jibriil ayaa si adag u sheegay inay xukuumaddu ixtiraamto dastuurka mas-uuliyiinta aysan maxkamadi dhaarinna waxa uu sheegay inaysan heli doonin xasaanad waxa uuna sidan ka sheegay maanta fadhigii soddon iyo koowaad kalfadhigiisii kontonaad ee golaha wakiilada dowlada puntland oo maanta soo gabagaboobay
dalku maxkamad sare ma leh haddaanu maxkamad sare lahaynna sharciyada kama jirto maalmahan o dhan waxaan arkaynaa wasiiro ay dhaarinayso maxkamadda rafcaankooda xaqu ma laha dastuurku wuxuu qabaa madaxda sare ee dowladda puntland sida qodobka boqol iyo laba iyo soddonaad qabo in maxkamadda dastuuriga ah ay dhaariso mas-uuliyiinta xilka sarsare ay ka qabanayaan dowladda puntland dhaarta dastuurigiina waxay ku caddahay dastuurka waxaan ka codsanaynaa madaxda hogaaminaysa fulinta inay u hoggaansamaan dastuurka mas-uul kasta oo aan maxkamad dastuuri soo marin ee aan soo dhaarin xasaanad la siin maayo golaha wakiilada ayaa dib u dhigay dhegaysiga guddigiisa oo xog ururinta la xisaabtanka xukuumadda taasoo sida la filayay saamayn ku yeelan lahayd qaar ka mida golaha wasiirada waxa ayna tani dhacday kadib markii uu madaxweynuhu golaha u soo diray warqad codsi ah oo ah inuu muddo soddon cisho ah kusoo dhiso maxkamadda sare gudoomiyaha golaha ayaana sheegay inay isku xiran yihiin la xisaabtanka xukuumadda iyo soo dhammaystirka maxkamadda sare isagoo soo xiray kalafadhigii kontonaad ee golaha waxaana lagu ballamay kalafadhiga xiga ee konton iyo koowaad oo furmi doona shan iyo labaatanka bisha oktoobar labada kun iyo labaatan iyo labada
qodobkii la xisaabtanka guddigii way soo gebagabeeyeen shaqadan waa diyaar la xisaabtanka laakiin waxa ka koowa maxkamadda sare ilaa maxkamadda sare la keeno oo madaxweynaha ay ka soo dhammaato la xisaabtankeedna dib aynu dhignay waa isku xidhay wayna saaran yihiin madaxweynaha waxaa laga rabaa inuu maxkamaddii sare golaa hor keeno la xisaabtanku ayay ku jirtay maxkamadda sare haddaan maxkamaddii la sare la keeninna la xisaabtankii wuxuu noqonayaa qabiyo kamana hordegi karan sidaa daraaddeed la xisaabtanku wuxuu soo gebagaboobayaa maalinta uu madaxweynuhu maxkamadda hor keeno baarlamaanka mudanayaal kalfadhiga golahu maanta waan soo gebagabaysanaynaa waxaynau soo gebagabaysanaynaa la xisaabtankii ma dhammaan ilaa maxkamaddii golaha la hor keeno annagaa tahayda ku garab taagan
maxamed xuseen dheere wararka tv-ga dalsan garowe
shir looga hadlayay arrimaha abaaraha iyo gurmadka bini-aadanimo oo ayaa maanta magaalada muqdisho waxa uu ku dhex maray hay-adaha gargaarka iyo wakiilada beesha caalamka ee ku sugan magaalada muqdisho iyo xubno ka tirsan dowladda federaalka ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka ayaa shirkaasi ka qayb galay waxaana gabagabadii shirka warbaahinta u faahfaahiyey gudoomiyaha hay-adda maareynta iyo musiibooyinka qaranka
hay-adda maareynta masiibooyinka maxamuud macalin cabdulaahi shir maanta halkan ka dhacay oo aan isugu keenay hay-adaha caalamiga iyo donariska oo ku saabsanay abaaraha iyo xaaladooda kaasoo noo jeergareeyey ra-iisul wasaare ku-xigeenka ayaan halkan kusoo gebagabaynay kaasoo runtii looga dan lahaa sidii wada shaqayn hay-adaha caalamiga iyo hay-adda sodma oo hadda dowladda soomaaliya u wakiilatay isku xirka gargaarka iyo arrimaha kasoo gabashada abaaraha ay arintaasi ay laisugu xiri lahaa arintaasi aa maanta halkan ku qabannay shirkaasoo nagu soo dhammaaday si wanaagsan aana rajaynayna insha allahu tacaala inaan dadkayna dhibaataysan oo runtii abaaraha la il daran inaan iska kaashano hay-adaha oo runtii markii horen toosi iyagu iskooda u shaqaynayay way hadda ka dambeeya inaan iskaashano oo ay wax allaale wixii la qabanayo aan iskaga warhayno si aysan u dhicinin isoo baryaac arrintaasoo aada u adkeeyey barnaamijka ku-xigeenka waana shirkaasina halkaana kusoo gabagabeyna maanta oo labaatan iyo lixda bisha sebtembar ay aheeday ayuu shirkaan dhacay aada u mahadsantiin waxaa ka soo baxay in la wada shaqeeyo in mataqaanaa waxuu ahay la kordhiyo caawinaaddii la gaarsiinayey waxaad ogtihiin in meelaha qaar hadda la dib u xoreyn lagu sameeyey oo ay dadku aad iyo aada u tabaarisan yihiin marka waxaa ka soo baxay in hay-adda maareynta masiibooyinka qaranku iyadoo kaashanayso hay-adaha internationalka ay arrintaasi aad iyo aad uga jawaabaan waxaa jira ballanqaadyo hore oo ay sameeyeen hay-aduhu sida dowladda maraykanka oo runtii ku dhawaaqday inay milyan ay ku bixinayso xaaladda abaaraha arrintii ballanqaadyadii hore iyo wixii marka hore yaalay ayaan kawada shaqaynanaa insha allahu tacaala wax dambana way jiri doonaan laakiin hadda waxa aan haysanno oo ay tahay inaan la gaarsiiyo meelaha u baahan si aysan dadku uga soo bixin meelaha ay joogaan laakiin meelaha ay joogaan lagu gaarsiiyo arrintaasaan aada uga doonnay waana iskaga afgaran waxaa jira meelaha abshabaab lagala wareegay dad baa ku sugan oo dhibaatooyin kala duwan ay ku haystaan oo abaaraha ay saameeyeen marka
guud ahaan wararkeenii fiidnimo ayaan caawa intaas kusoo gabagabeynaynaa khiyaarey kulanti dambe nabadgelyo
wararkaad la haysaa hobsiima uhelidoodii hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la helyaabaa talal xel